gudoomiyaha degmada boosaaso xasan cabdalla xasan ayaa xarigga ka jaray waddo cusub oo isku xiraysa laamiga weyn iyo kan dugsiga sare ee najax xaafadda baalade ee magaalada boosaaso xarig jarka wadadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada boosaaso mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda abaal iyo qaar ka mid ah bulshada xaafadda baalade ee magaalada boosaaso cabdiraxmaan maxamuud cali oo ah maamulaha shirkadda abaal ee dhistay wadadan ayaa ka warbixiyey dhismaha wadadan cusub waxaan u joognaa waa xarig jarkii wadadii isku xiraysay iskuul najax iyo laamiga weyn ee xaafadda baalade wadadaasoo ahayd afar boqol iyo labaatan mitir maanta oo ay tahay soddonkii bisha waxaan u joognaa xarig jarkeedii labaatan iyo toddobadii bishii toddobaad waxay ahayd maalintii ahayd dhagax dhigga wadadan waxaa ku jira waxay ka kooban waxay ka kooban tahay rigid pavement iyo asphalt pavement waxaa ku jirta laba irish crossing oo mid uu yahay sagaashan mitir square midka kalena oo yahay shan iyo toban mitir square waxaan is leeyahay waa dadku aad uga faa'iidi doonaan xaafadda waana markii ugu horreysay wadda nooceedaas ah oo isugu jirta rigid pavement iyo asphalt pavement laga sameeya magaalada boosaaso runtii waxaan ka dareemayna maanta dadka xaafadda inay maaragtay aad iyo aad ula riyaaqeen waddada waana rajaynaynaa insha allahu inay cimri dheer oo si fiican looga faa'iidaysan doono waxaan soo dhoweynaynaa degmada iyo guddiga xaafadda maanta oo ay tahay maalinta xarig jarka ka shirkad ahaan waxay annaga noo tahay farxad gaara runtii inaan magaaladan waddadan oo halbowle u ah magaalada aanu noqono kambanigii maaragtay fuliyey aad iyo aad bay farxad gaara noogu tahay waxaa kaloona sii farxad gelinaya inay tahay waddo ay ka faa'iidaystaan bulshada dadkeeda ugu jilicsan hadday noqon lahayd ardayda iyo iskuulada iyo mataqaana xaafadda oo xoogaa ka durugsan townka magaalada aad iyo aad maaragtay runtii arrintaas noo farxad gelinaysaa mid ka mid ah dadka xaafadda baalade ee magaalada boosaaso ayaa soo dhoweeyey waddadan cusub ee laga hirgeliyey xaafadda isagoo u mahad celiyey maamulka degmada boosaaso waxaan maanta halkan u joognaa xarigjarkii waddadan waddadii najax ilaa laamiga isku xiraysay oo maantay dhammaystirkeedii aanu joogno aad baanu ugu faraxsannahay haddaan nahay xaafadda iyo dadka degaankaana inay waddadaasn oo kale aanu hello waxaan uga mahad celinaynaa dowladda puntland iyo degmadaba iyo shirkaddii dhistaba waxaan uga mahad celinaynaa shaqadan ay qabteen aad bay ugu mahadsanyahin waan ku bogaadinaynaa kuwo kale oo badan oo kabadanna waan ka sugaynaa insha allahu tacaala xasan cabdulla xasan guddoomiyaha degmada boosaaso ayaa bulshada xaafadda ugu baaqay in ay ilaashadaan waddada cusub ee loo dhisay wadada furka waddada isku xidhi doonta insha allah waddada weyn ee bartamaha magaalada iyo waddada najax waana xaafadda baalade laamigaas bartamaha ah iyo najax ayaa kala goonaa markii hore sidaas awgeed waxaanu samaynay waddo isku xir ah oo halkan oo gaabta u joogno daafurkeeda aad iyo aad baan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb gashay hawshan gaar ahaan shirkadda dhistay abaal iyo ciddii kale oo gacan ka geysatay maxaa la yidhahdaa dhaqaalaha waddadaas aynu gaabta u joogno waan ku faraxsannahay xaafaddan waxaan rajaynayaa inay ka fadaysan doonaan hala la dhaqaalayo hala ilaaliyo aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa dhammaan cid kasta oo hawsha wax ka qabatay aad iyo aad ba mahadsantihin waddadaa laga hirgeliyey xaafadda baalade ee magaalada boosaaso ayaa muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo bulshada magaalada